waxaa sii kordhaya xiisadda siyaasadeed ee ka aloosan jamhuuriyadda la baxday somalilan kadib markii madaxweyne daahir rayaale kaahin uu maanta ka cudurdaartay inuu saxiixo heshiis ay dhowaan labada dhinac soo hordhigeen guddigan xidhxaadinta gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee ucid faysal cali waraabe oo aan goor dhoweyd kula xiriiray khadka taleefanka ee magaalada hargeysa ayaan ugu horreyn weydiiyey bal halka uu marayo heshiiskii ay wadeen guddiga dhexdhexaadintu horta waxa weeye arrintan noo dhexaysay aniga iyo dawladda saaad ogsoontiba waxa weeye waxa dhex galay guddi dhexdhexaad baanu samaysanay guddidaas sagaal iyo labaatankii bishii afraad ayay soo gaadeen go-aamo go-aamadas oo ilaa ahaa shan go-aan shant waanu aqbalnay haddaanu nahay xusbiyada macaaridka ah madaxtooyadana nin isagu madaxweynuhu afkiisa kama hayna laakiin afhayeenka madaxweynuhu wuxuu yidhi waanu ogola inaanu hirgelino marka qodobadaas oo u baahan qaarkood in laga wada shaqeeyo oo weli ay laala yihiin sida dukumid shaqo oo kale iyo waxaanu rajeynayna markaa in aanu si aanu shacbiga u tusnaa inaanu committed ku nahay inaanu xasad la qabto oo bish maalintii axadda la qabto oo saddexda guddoomiyaa saxeexaan si aan shacbigayga u tusno inaanu arrintan daacad ka nahay waxaa jirta markaa inuu madaxweyne isbedelay si aan ugu soo gaaray warka uu ka cudur daartay uu ayaa maanta warkaasna soo gaadhay muxuu ka cudur daartay madaxweynuhu in aanu warqadii commitmentka heed aynu ku xoojinay aqbalaadii aanu afqanina waa aqbalnahay inaanu inaan wada saxino xaflad ballaaran oo ilaa shan boqol oo qof ay kasoo qeyb gelayeen oo ayuu ka cudur daartay hala yidhi markaa meeshiiskii ay guddiga dhexdhexaadintu idin keeneen a wuu ka cudur daartay inuu nala seexdo seex nala qab nala seexdo marka adinku haddii aad tihiin xisbiyadii mucaaradka heshiiskaasi horta bal sidee u arkayseen heshiiskana waanu de wax kastaba anagu danta dalka ayaan ka raacnaa waxa u horeeya qodobka eeg anagu waxa muranka ka kaadan ka kaw yahay istoorkaygu ma sheegaya shan sano wax ka badan in la kordhiyo oo oo termka madaxweyneha madaxweyne waa shan sano ayuu qoriyaa haddii kordhisimaada wuxuu siinayaa qodob baa odhanaya hadday dhibaata dalka ka taagan tahay nabadgelyo xumaan abaar aduu natural disastarkaas ka taagan yahay nabadgelyo xumo qodobkaasi ma jiro qodobkaas baa ka hore la qabsaday laba kun iyo sideedii waanu diidnay markii dambe waxaanu ku ansixinay heshiis saddexda xusbi ay sameeyeen baanu ku ansixinay kiina way ka haddana doorashada dib u dhacday guurtida haddana sideed iyo labaatankii iska laabday oo tiri waanu ku dhigay sagaal iyo labaatanka ilaa octoobar sagaal iyo labaatankeeda waanu diidnay weliba anaga waxaanu taaganahay bisha shanteeda ayay dawladdaas waktigiis kaga eegyihiin heshiiskan markii la sameeyey qodobka u horeeya waxa weeye in muddo kordhinta golaha guurtu siisay madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ee sagaal iyo labaatanka octoobar ay tahay mid lagu dhaqmi karo ayay yidhahan lagu dhaqmayo waanu ogolaanay laakiin waxaa daba socda in qodobada kale laga heshiiyo oo annagana noo xukumay oo ta commissionka ah ta ah in guddi la qabto ta ah ina mar dambe la kordhin la sharciyeeyo waxaasay taas ku sharciyoobaysaa maadaama aan kuwa kuwa aan weli la sharciyeysan uu diido madaxweynuhu seesiisa inuu saxeexo weli waxaanu aragnaa inaan shantii bisha laga bilaabo aanay dawladdaas dawlad sharci ahayn taasaan nagu aragnaa ilaa heshiiskan la qodob loo dhameeyo waa gartay faysal sida nagu maqaalaha ah waxaa jiray in guddigan dhexdhexaadintu ay idin yimaadeen haddii aad tihiin mucaaradkii sidoo kalena ay u tageen xukuumaddii ay u tageen oo labadiinuba aad madaxa u dhiibateen oo wixii ay talo ama go-aan kusoo gaaraan inaad u hoggaansamaysaan maxaa hadda isbedelay isbedelka maxaa keenay waxa isbedelayiin albaabkii laga geli lahaa alif baa ka bilaabmaa qur-aanku baa la yidhi eehaa inaan horta seexno heshiiskan oo see saddexda xusbe seexeen in anigu usoo noqdo inaan seexan su-aalkayga usoo jaray ayuu madaxweynuhu saxiixi waayey madaxweynaha saxiixi waayey warqada u cadaynaysa ee sharciyeynaysa go-aanka sharciyeynaya inuu lagu dhaqmo sagaal iyo labaatankii octobare guurtu jirtay saxiixi waayey isagoo ka biyo diidsan ta ah mar dambe la kordhin maayo ay sidee baan u aaminayno haddowta sharciga markaanu baarlamaanka keenno inaan mar dambe la kordhin inuu saxiixi doono waxaanu aragnaa mar hadduu isagu diiday inuu sharciyadii uu seexdo loo ogolaado loo go-aamiyey annaguna da saxiixi mayno oo uma ogolaano ilaa ee qodobada kale o dhan la fuliyo waxaanu anugu taagana weli shanta bisha laga bilaabo dawladdaa sharciyadeedu ma dhama maadaama anagu aanan weli aanan oo aanan indors karayn marka shantii bisha haatan waaba lasoo dhaafay marka waxaa idinla gudboon haddii aad tihiin xisbiyadii mucaaradka ama tallaabada hadda tan idin xigtaad qaadaysaan maxay tahay talaabada waxa wey runtii hadda doonaysa dawladdan dalka in la sida ugu dhaqsaba in laga qabta way ubaahan tahay dawladdan waxa khiyaanata cudmay samaysay interneda waxa ku yaala inay dawladda soomaaliya ee kumeelgaarka ee xidhi la yeelatay waxaad aragtaa in maanta shacbigii dhulkii la iibsanayo waxaad alartaa in kadib la xidhay yani haddii imanka aanan u turen dalkayga yani oo ah dal aan la ictiraafsanayn oon u turen iyagu uma turiyaan waxay dawladda mutaysatay oo in la keeno magaranaysa impeachment bay mutaysatay asaata waxaasna waxaan ku dhaafinay waxaan doonay inay doorasho dhacdo oo si xalaala aanu oo one man one vote ku aanu kaga qaadno ku dalka isbedel ku keeno asaata waxay u eeg tahay imanka inaanu madaxweynuhu aanu diyaar u ahayn inuu inuu inuu heshiis nala galo in dalka nabadgelyadu sii socoto oo daacad la-aantan ku tuumina inaan dalkan daacadkiba kahayn hogaankiisa ayaa maalin maantaba soo baxaysa waa gartay faysal mar haddii sida aad sheegtay madaxweynihii inuu saxiixa uu diiday idinkuna hadda sidaa hadalka ad u dhigaysa aad leedahay in dalka laga qabto dawladdan aan sharciga ahayn haddii wada hadal arrimihii ay ku xalismi waayeen ma xoog baad isku dayaysaan iyo muxuu ahaaye inaad abuurtaan ee rabta may anagu weli weli anagu weli waxaan leenahay taagannahay madaxweynuhu had yimaado commitmentka ha galay go-aamadu wili waan qaatay ha muujiya inuu qaatay ha saxeexo xafladii hala qabto aanu saxeexna baanu taaganahay qodobada kalena qodobada kalena aan sidan u dhamaystirayn aan ka wada fadhiistaan leenahay weli taalkaasaanu taaganahay isagay dan u tahay isagaa muddo lix bilooda loo kordhiyey haddii taasi dhici weyda wax ka xun baa iman doona impeachment baa iman doonta dalkan waa la boobay boob baa lagu sameeyey toddobadii sano dalkan ninka ahayey madaxweyne riyaale indhaanu ka qabsaninay waxaan xooga saarnay doorasho haddaan arne doorashadii inay soconeyn wadooyinka kale ee markaa xukunka lagu isku bedeli kara waa waa waa noo furan yihin madaxweynaha waxaan leenahay dalkan la iskama qabsan karo aftuub laguma haysan karo waxaa lagu haysan karaa walaalnimo iyo midnimo iyo inagoo wada isku heshiis wax kastoo ku heshiisaa dalkaan ku wadi kartaa ku sigan ku hayn kartaa
faysal cali waraabe guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u cuuday somalilan oo khadka teleefonka iigu warramayay isagoo jooga magaalada hargeysa